waxaa marba mar ka dambaysa isoo taraya walaaca ay xubnaha mucaaradka ka muujinayaan xaalada siyaasadeed ee dhex maquuranayso dowladda federaalka tan iyo wixii ka dambeeyey markii xasan sheekh uu ku dhawaaqay xisbi uu isagu hoggaan ka yahay xasan cali khayre oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa waxa uu si adag uga soo horjeestay xilli uu waraysi siinayay webseed lagu magacaabo the african reports qorshaha ee xasan sheekh iyo xubnaha taabacsan ay ku doonayaan inay ku qabsadaan doorasho iyaga u gaar ah waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu yahay nin khilaafka dhex abuuraya dowladda federaalka islamarkaana aan u soo jeedin inuu wax u qabto dalka geesta kale waxa uu xasan cali khayre sheegay inuu walaaca xoogan ka qaba xaaladda ay maanta ku sugan tahay dowladda federaalka taas oo uu tilmaamay inay siyaasad ahaan u burburtay